ama kaagnayeey intee loo
intee loo ordaa anfarirnayay yalla aamina oon aamina anagu anagu anagu nabad baan rabnaayey war anagu nolol baan rabnaa anagu anagu anagu nabad baan rabnaayey war anagu nolol baan rabnaa awalbaan inagu aqatyaan ka taagnay horyaaninkaar qaba abaabula dagaaliyo argaagi xisaabaas ogu oobay nasiib xumo awalbaan inagu aqatyaan ka taagnay horyaaninka arqaba ababula dagaaliyo argaagi xisaabaas iswaydiini waa ogaal dabada aabkeennoo arxamay maqiyo manaxi agoontiina cunay masaynan yaro aantiina qoon isla soo mudaxay
taas uga soo laabano intaasi kusoo dhawaada barnaamijka ofisan aanu ku bilownay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa maalmahana socdaal ku marayay deegaanada bariga somalilan ayaa maanta gaaray degmada ceel afweyn ee gobolka sanaag degmada ceel afweyn ee gobolka sanaag ayaa maalinta ay maalmahan ay ka dhacayeen shaqaaqooyin u dhexeeya ciidamada somalilan iyo sargaalka hubaysan oo dhowaana sheegay inuu saga goostay ciidamada somalilan ayuu booqday madaxweynaha somalilan madaxweynaha ayaa kulamo la qaatay dhinacyada bulshada ee ku dhaqan magaalada ceel afweyn waxauna ka wada hadleen xaaladaha degmada iyo guud ahaan midda somalilan sidoo kale wararka ayaa sheegaya inuu madaxweynaha uu xallin doono dhibaatooyinka kale ee degmada ka jira ayagoona shacabka cabasho badan ay ka muujiyay ama amni xumo dagaalada kusoo laalaabanayo deegaanka ceel afweyn ee gobolka sanaag wahagaagdhegeystayaal barnaamijka sahanka dunida ee raadiyaha cadaada qeybihi hore ayaad dhegeysanayseen markaana shabeellada hoose wararka aan ka helayno deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi ciidamada jubbaland ay ka wadaan maalintii labaad howlgallo ka dhanay al-shabaab deegaanada howlgalladu ciidamada ay ka wadaan ayaa waxaa ka mid a araare iyo muuse xaaji iyo sidoo kale deegaano kale ee halkaasi katirsan iyagoona sheegay inay ku dileen sargaalayaal ka tirsan al-shabaab iyo fariisimo ay lahaayeen al-shabaabna ka qabsada sida hadalku dhigan saraakiil ka tirsan ciidamada jubbaland ayaa waxa ay sheegeen inay intii howlgalkuu socday al-shabaab ay ka dileen laba dagaalame iyagoona tilmaamay inay ka hor imaad yar ay kala kulmeen al-shabaab sidoo kale waxa ay sheegeen inay deegaanada jamaame ee jubbada hoose lagu dhow deegaano kale ay ka saareen al-shabaab ee awal halkaasi fariisimo ahaa jiray barnaamijka sahanka dunida raadiyaha cadaada ayaad waa hagaag weli waxaad dhegeysanaysay dareenka farshahanka dunida ee raadiyaha cadaado markaana magaalada jowhar magaalada jowhar ee caasimada maamulka hiirshabeelle ayaa waxaa kulan ku yeeshay wasiirada golaha wasiirada maamulkaasi iyagoona dooda dheer iyo qodobo kale ka hadlay kulanka ayaa waxaa la waxaa shir gudoominaya madaxweynaha hiirshabeelle maxamed cabdiwaare waxaana kasoo qeyb galay inta badan golaha wasiirada hiirshabeelle toddobaadkii lasoo dhaafay golaha wasiirada hiirshabeelle waxa ay dood dheer ka yeesheen xeer hoosaadka golaha wasiire iyagoona dood dheer kadib isla meel dhigay inay kulanka kan xiga la meel mariyo waxaana lagu wadaa inay maanta golaha wasiirada ay meel mariyaan xeer hoosaadka sidoo kale shirka golaha ayaa qodobadii looga hadlay arbacadii lasoo dhaafay waxaa ka mid ahaa arrimaha amniga hiirshabeelle iyo sidii loo xoojin lahaa ammaanka guud ahaan deegaanada hoos yimaado dowlad goboleedka hiirshabeelle weli waxaad dhegeysanaysa barnaamijka sahanka dunida ee raadiyaha cadaado waa hagaag weli waxaad dhegeysanaysiin barnaamijka sahanka dunida ee raadiyaha cadaada markaana magaalada jigjiga wararka ka imaanaya magaalada jigjiga ee dowla deegaanka soomaalida ayaa waxa ay sheegayaan inay maanta ciidamo fara badan ee militariga lagu arkayo wadooyinka magaaladaasi ciidamada ayaa qaarkood taagan wadooyinka halka qaarkoodna ay fadhiyaan hareeraha wadooyinka magaalada jigjiga hayeeshee ay sameynayaan waxa baaritaano ah sida ay sheegayaan dadka ku sugan goobaha ay ciidamada ku sugan yihiin shalay ayaa waxaa magaalada jigjiga ka dhacay rabshado dhowra walow ay maanta ay tahay xaaladda magaaladana mid degan shacabkana waxay cabasho ama cabsi ay ka qabaan ciidamada faraha badan ee lasoo dhigay hareeraha wadooyinka magaalada jigjiga weli waxaad dhegeysanaysa qaybihii dhexe ee barnaamijka sahanka dunida raadiyaha cadaada qaybihii dhexe barnaamijka warar dheeraada ayaa laga helayaa duqeymo diyaaradeed oo ka dhacay meel toban iyo kow kilomitir u jirta qiyaastii tuulada hargeysa yare ee gobolka jubbada hoose duqeynta ayaa lala beegsaday saldhigyii al-shabaab ay ku leeyihiin halkaasi wararka ayaa intaasi waxa ay ku darayaan inay lagu dilay sargaaliyo tiro badan oyna kasoo gaareen al-shabaab oo goobta la duqeeyo shirar ku lahaa ayaa waxaa kasoo gaaray siday hadalka u dhigeen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac duqeynta ayaa la sheegay inay in ka badan shan iyo toban xubnood oo al-shabaab oo isugu jira saraakiil dagaalamayaal lagu dilay goobtaasi anigoo mahadayaan la socodsiinaya liibaan ayaa farsameynaya sidaas iyo waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo
sida tahay amiir boqor iyo suldaane ku salaamay